bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo afariyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii koobaad ee xajat lwadaac xajat lbalaaqna waa la yidhaah xajkii dardaaranka marka waxa weeye gebagabadii siirada ayaan maraynaa waxa weeye xajatlwadaac markuu rasuulku ka laabtaba kasoo laabtaba uu xanuunsanayaa wayaltaxiqu birafiiqi laclaa ilaa jiwaari rabbihi subxaanahu wa tacaala marka tamat waxaa dhammaystirantay oo taam noqotay acmaalu dacwati howlihii dacwada ee dadka diinta ilaahay la gaadhsiinayay wa iblaaqu risaalati iyo risaaladii fariintii allah subxaana wa tacaala uu rasuulkeenna usoo dhiibay gaadhsiintii uu dadka gaadhsiiyena way dhammaystirantay wuu gaadhsiiyey dadkii baana ka markhaati furmay ka markhaati furay ama ka markhaati kacay iyo wa binaa'i mujtamacin bulsho dhisidaadiina way dhammaystirantay bulshadaasoo jadiidin cusub oo lagu dhisay calaa asaasin tiir baa lagu dhisay tiirar iyo udubo ihbaati aluluuhiyati ilaahnimada in loo sugo lilaahi alla in loo sugo ilaahnimada in alla loo sugo oo uu keligii cibaadada xaq u leeyahay keligii cibaado oo dhan inuu isagu xaq u leeyahay cid kale oo cibaado xaq u leeyahay aysan jirin iyo wanafyaha in loo diido oo loo diido oo laga nafiyo cibaadadaas can hayrihi waxaan alla ahayn bulsho arrintaa ku salaysan ayuu dhisay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam iyo haddana ku salaysan oo calaa asaasi risaalati muxamedin iyo nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalama fariintiisa iyo risaaladiisa mid ku duldhisan bulsho ku duldhisan waa sidaasoo waa kaana haatifan waa sidii isaga oo haatuf haatifka waxaa la yidhaha waxaadan arkayn oo kuu yeedhaya wax markaa adigu aadan arkaynin oo kuu yeedhaya ayaa haatuf le wa kaana haatufan sida isagoo mid u yeedhaya oo khafiyan qarsooni uu imbacatha ka soo baxay fii qalbi rasuulillaahi rasuulka ilaahay qalbigiisa uu ka soo baxay oo yushciruhu dareemaya yushciruhu dareensiinaya ana muqaamahu nagaanshihii uu ku nagaa fi dunyaa adduunyada uu ku nagaa intuu adduunyada joogay qad awshakat inay ku dhowaatay cala nihaayati inay soo dhammaato ama ay soo gabagowdo yacni intuu adduunyada ku noolaan lahaa ay iska soo dhowaatay inay gabagabo timaado waxaa taa daliila xataa anahu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam xiina markii bacatha mucaadan saxaabiga weyn ee jaliilka ah mucaad markuu u diray ila alyamani cala alyamani uu u diray sanata cashri min alhijra sanadkii tobnaad ee hijrada qaala rasuulku lahu mucaad wuxuu ku yidhi fii maa qaala waxyaabuhu uu ka yidhi waxaa ka mid ahaa yaa mucaadu mucaadow mucaad waxyaabaha oo uu helay waxaa ka mid ah rasuulku dadku yidhi buu ku ahay yaa mucaadow innii la uxibuka waan ku jeclahay dadku yidhi bay ka mid ahayd rasuulku sala allahu alay wasalam nasiibkiisa wuxuu yidhi mucaadow innaka adigu casaa waxaa suurtagala allaa allaa talqaanii inaadan ila kulmin bacda caamihim haadaa sanadkaygan kan ah inaadan dib dambe ila kulmin yaa laga yaabaa walacallaka waxaa laga yaabaa an tamura inaad soo marta bimasjidii haadaa masjidkaygan kan ah iyo wa qabri qabrigayga taana daliil waxay u tahay qabriga masjidka lagu aasay rasuulka sala allahu alay waslm ay isku mid yihiin fa bakaa mucaadun mucaad baa ooyey khashcan cabsi iyo qalbijileec dhe qalbijileec uu la qalbijileecayo lifiraaqi rasuulilaahi sala allahu calay slm rasuulka ilaahay geeridiisa iyo inuu faaruqayo uusan muslimiinta inuusan ku dhex jirayn inuu adduunyadan ka tegayo qalbijileec uu la qalbijilecsan yahay ayuu ooyey wa shaaa allaahu alla wuxuu qadaray an yuraya inuu tusiyo alle rasuulahu rasuulkiisa sala allahu caleyhi wasalam himaara dacwatihi dacwadiisii saddex iyo labaatanka sano uu waday midhaheeda inuu tusiyo allatii dacwadaasoo caana uu rafaaday rasuulku fii sabiilihaa dacwadaas xaqiijinteeda ee fii sabiili taxqiiqihaa dacwada iyadaa xaqiijinteeda iyo meelmarinteeda iyo najixinteeda alwaanan noocyo kala duwan oo min almataacibi dhibaatooyina bidcan wa cishriina caaman dhowr iyo labaatan sano uu kusoo rafaaday midhihii waa ku-an haddaba fa yajtamicu waxaa isugu imanaya fii atraafi makata magaalada maka daafaheeda iyo dacaladeeda waxaa isugu imanaya biafraadi alqabaa'ili qabiilaha qabaailka qabaa'il alcarabi qabiilooyinkii carbeed dad ka mid a iyo wa mumathiliiha iyo kuwo iyaga matalaya oo iyagii wakiil ka ah ayaa isugu imanaya fa ya-khuduu waxay ka qaadanayaan oo ay ka baranayaan minhu rasuulka sharaa'ic addiini diinta islaamka sharciyadiisa ayay ka baranayaan iyo wa axkaamahu iyo axkaamtiisii waxaa kale wa ya-khudu isna wuxuu ka qaadayaa minhum iyaga ashahaadata markhaati inay ka markhaati ka markhaati kacaan ama ka markhaati furaan calaa annahu inuu rasuulku adda alamaanata ammaanadii alla uu soo dhiibay inuu gutay ayay ka markhaati furayaan wa ballaqa risaalata risaaladii iyo farintii alla usoo dhiibayna uu gaadhsiiyey wa nasaxa alummata ummadiisa na uu u naseexeeyey uu tusay wixii khayrkoodu ku jira nasiixada marar badan baan isku baraarujinay micnaheeda fog oo ah nasiixadu waxa weeyaan qofka oo wuxuu khayr ugu jiro aada u tilmaanto intaasi markay dhacday aclana marka rasuulku wuxuu caddeeyey uu daboolka ka qaaday oo la iclaaniyey annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam biqasdihi inuu aadayo qasadkiisa li haadihi alxajati xajkan kada almabruurati ee la barakeeyey almabruurati almashhuuda almashhuudati la xaadiray almabruurati la aqbalay dheh alxaj xajun mabruur waa xaj la aqbalay marka ujeedada uu ka lahaa iyo ujeedadiisa inuu xajinayo ayaa dadka loo sheegay sanadkan waa la xajinaa sida la isku raacsan yahay madiine sidii ugu soo hijrooday rasuulku halkan marun buu xajiyey laakiin maka markuu joogay wuu xajin jiray khilaafaad badan baa ka jira laba goor buu xajiyey saddex jeer buu xajiyey sanadba wuu xajin jiray waa way isku khilaafsan yihiin culimmadu laakiin suu soo hijrooday markan buu xajiyey laba goorna wuu cumraystay nabigu sala allahu caleyhi wasalam xaj cumrat lqadaa iyo fatxu maka markii maka la qabtayna wuu cumraystay aclana wuxuu caddeeyey rasuulku uu dabool ka qaaday sala allahu caleyhi wasalama biqasdihi inuu qasadkiisa iyo ujeedadiisa oo lihaadihi alxajati xajkankada almabruurati ee la aqbalay almashhuudati ee lasoo wada xaadiray dad badan ay yimideen faqad qadima waxaa yimid oo soo galay almadiinata magaalada madiina basharun dad kathiirun oo fara badan oo kulluhum dhammaantood yaltamisu ay raadsanayaan ay dalbanayaan an ya'tama inuu ku daydo birasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam inuu ku daydo marka hadda riwaayadaha ku soo arooray xajatuulwadaac aada bay u tiro badan yihiin si badan yani axaadiid badan iyo asxaab badan iyo jus-iyaadkiisa siduu u xarmaday iyo meeshuu ka xarmaday iyo ma aada iyo aad bay yani uga hadlaan culimmadu laakiin waxaa ugu raajixsan inta la wariyey inta lagu laga wariyey xajatulwadaac waxaa ugu saxiixsan xadiidu jaabir oo cinda imaam muslim ah jaabir ibni cabdilaahi warinta uu wariyey oo imaam muslim agtiisa oo saxiixa kaasaa ugu saxiixsan uguna kaamilsan kaas ayuu kitaabkani soo qaatay iyo kutubha badankooda isaga ayaa asal ah xadiidu jaabir baa la yidhaha cinda muslim wa fii yowmi sabti maalin sabti ah oo likhamsin shan baqiina ka hadhay min dilqicda bisha dilqicdana ay shan maalmood ka hadhay yutahaya-a wuxuu isdiyaariyey annabiyu nabigu sala allahu caleyhi wasalama lilraxiili anbabax loo ambabaxo xajka ayuu isu diyaariyey marka fatarajala rasuulku wuu feedhay ama wuu shanlaystay wadahana wuu subkaday ama wuu dhaashaday oo madaxa ayaa subag la mariyey dufan wa labisa wuxuu xidhay isaarahu guntigiisi go-a hoose yaa isaar la yidhaah iyo ridaa'ahu go-iisa waa labadii lagu xajinayay wa qallada waxaa qoorta loo xidhay maaragtay calaamadii iyo xadhiggii lagu yiqiinay budnahu geelii hadyiga uu u waday geeluu hadyiga u waday oo sida la sheego dhowr iyo lixdan shan iyo lixdan meelaha gaadhayay ana mid walba qoorta wixii loogu xidhi jiray baa loogu xidhay wantalaqa marka wuu ambabaxay oo magaalada madiine ayuu ka baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam bacda duhri duhurka kadib salaada duhur marka wuxuu ku tukaday magaalada madiine ayuu ku tukaday salaadii duhur rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintaa sabtida ee la baxayay xataa balaqa markii uu gaadhay rasuulku dal xulayfa meesha dulxulayfa layidhaha markuu gaadhay qabla an yasalli alcasra isagoon casar tukanin ayuu halkaa gaadhay fa sallaaha salaadii casar buu dulxulayfe ku tukaday ragcatayn iyadoo laba ragcadood uu soo gaabiyey wa baata hunaaka halkaasaana habeenkii la baryey dulxulayfada ayaa la baryey xataa asbaxa ilaa uu waagu ka baryo falamaa asbaxa markuu waagu baryay qaala rasuulku wuxuu ku yidhi liasxaabii asxaabtiisii ataanii waxaa yimid leylata xalay aatin mid yimid oo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaaday oo iga yimid ayaa ii yimid oo faqaala wuxuu igu yidhi salli tuko fii haada alwaadi almubaarak dooxadan barakaysan waa dulxulayfe eh dooxadan barakaysan ku tuko waqul waxaad tidhaahdaa cumratun fii xaja xaj iyo cumro isku dhex jiro niyeyso xaj iyo cumro wada socda saasaa saxiixa riwaayadana waxaa leh alimaam bukhaari can cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu midan ataanii alleylata aatin min rabbi waqul cumratin cumratun fii xaja marka taas ayaa saxiixa waxyaaba badan baa la wariyaa laakiin waxaa saxiixa un qaado wa qabla an yusalliya duhra isagoon duhur tukanin intuusan tukanin waa maalintii dambe hadda maalin dambe habeenkii la baryay dalxulayfa waa lagu barqaday salaada duhur intayna soo gelin weye wa qabla an yusalliya duhra duhurka intuusan tukanin iqhtasala rasuulku wuu maydhay ama wuu qubaystay liixraamihi xarmashadiisa ayuu u qubaystay ilaan dadka madiina dulxulayfe ayay miiqaadkooda makaanigiihi meesha ay ka xarmadaani waa dulxulayfa rasuulka ayaa halkaa ka xarmaday iqhtasala wuu qubaystay rasuulku ama wuu maydhay liixraamihi uma markaa kadib uu soo maydhay tayabathu waxaa tiib marisay caa-ishatu caa-isha oo la socotay biyadiha gacanteeda ayay tiib ku marisay bidariiratin nooc tiib ahoo dariiro la yidhaahdo oo ah tiib la isku dardaray cadar la isku wada dardaray oo noocyo kala duwan oo khaliid ah yaa dariiro la yidhaah iyo wa tiibin tiib kale oo fiihi miskun uu miski ku jiro ayay gacanteeda rasuulka ugu marisay fii badanihi jidhkiisa iyo wara'sihi madaxiisaba xataa intii way ka badisay oo kaana u ahaaday wabiidu tiibi tiibka ama cadarka inagu cadar baan idhaahnaa tiibka eh tiibka iftiinkiisa iyo biriqbiriqdiisa iyo dhalaalkiisa xataa kaana intuu ka ahaaday wabiidu tiibi tiibka ama cadarka maaragtay biriqidiisu yuraa kii la arko fii mafaariqihi timihiisa laga dhex arko iyo lixyatii garhkiisaba ay dhalaalayeen dhalaalkii uma istadaamahu dhiib ayib tiibkaas iyo cadarkaas rasuulku wuu daystay walam yaksilhu iskamana maydhin marka marka aad xarmanayso dadka xujaajta iyo cimrada iyo markay xarmanayaan waxaa la rabaa meesha ay ka xarmanayaan miiqaadka makaaniga ama dadka jiddo ka tagaayo yalamlam inay aadaan weeyaan jiddo markaad tagto adoon muxriman haddaad gasho yalamlam baad ka xarmanaysa waa daaif agteeda meel ayaa tegi marka meeshaasaad ku qubaysan barafuunkana waad ismarin barafuunkaa ma kuqubay kama maydhanaysid dhib ma leh barafuun baad leedahay lama dhihi karo markaa kadib inaad barafuun ismarisaa la diidayaa intaadan xarman yaad ismarinaysa uma markaa kadib labisa wuxuu xidhay haddana isaarahu gu-isii hoose iyo waridaa'ahu gu-isii kore uma salla duhra salaada duhur buu wuxuu tukaday ragcatayn iyadoo laba ragcadeeda waa weli waxaa la joogaa dulxulayfa waa maalintii labaad uma markaa kadib ahalla wuxuu xidhay rasuulku ama uu xarmaday bilxaji waalcumrati xaj iyo cumro cumratun fii xajatin saasuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam ilan saasaa loo soo waxyooday waxyi baa u yimid fii musallaahu meeshii uu ku tukaday isagoo fadhiya salaada duhur meeshuu ku tukaday isagoo fadhiya ayuu sidaas yidhi wa qarana baynahumaa xaj iyo cumrana wuu isku daray qiraan baa la yidhaha kaas xajka marka la xarmanayo saddex nooc baa loo xarmadaa midkan oo qiraan la yidhaahdo oo xaj iyo cumro ayaad wada xidhanaysaa marka muxrim baad ahaanaysaa waa tegi waa maaragtay tawaafulquduumkii baad la iman maxaanku idhaahdaa carafaad tegi waad soo noqon maxaanku idhaha sacyigii baad la iman makaad iman adiga acmaashii xajka oo dhan baad samaynaysaa ilaa maalinta tobnaad laga gaadho maalinta tobnaad ilaa laga gaadho yaa taxallul awal iyo taxallulu thaaniga baad samaynaysaa taxallul awalna waxaa la sameeyaa bacda jamrat alcaqiba yaad xiiran maxaanku idhaahdaa xoolahana gowrici tawaaful ifaadaha markaad la timaada ama tawaaful rukniga ama tawaaful ziyaaraha markaad la timaadana ataxallul thaani baad gelaysaa wax kastaa kuu bannaan oo waa caadi aad qubays waad isbarafuumin waxaad rabtay xataa xaaskaaga hadduu kula socdo waad u tegi wahaakada marka kaas waxaa la yidhahdaa qiraan baa la yidhaha qiraan waa xaj iyo cumro acmaashooda ay wada socdaan marka cumradii iyo xajkii labadii acmaal baa isdhex galaya hal dawaaf iyo hal sacyi bayna safa walmarwa iyo iyay wada leeyihiin kaas waxaa la yidhaahdaa qiraan baa la yidhaha ifraadna waxaa la yidhaahdaa marna xaj baad waad xaji marna waad cimraysan labadi labadi labadi labada nusuk isma dhexgelinaysid kaana waxaa la yidhahdaa ifraad waxaa jira ilmidhilaa tamatuc tamatucu waa ifraadkan un laakiin wuxuu kaga duwan yahay waxaad cimraysanaysaa waqtigii xajka waqtigii la xajinayay yaad cimraysatay kadibna waad xajiday isla sanadkaas kaana tamatuc baa la yidhi marka rasuulku sala allahu alay wasalam muqaarin bu ah sida raajixa ah waa la isku khilaafaa waa caynkan laakiin xajatun cumratun fii xajatin yuu ah rasuulku sala allahu alayh wasalam wa qarana wuu xidhiidhiyey baynahumaa xajkii cumradii buu xidhiidhiyey uma kharaja wuu baxay fa rakiba wuxuu koray alqaswaa'a hashiisii qaswo la dhihi jiray fa ahalla markaasuu haddana xidhay fadhigii meeshuu ku tukadayna wuu ku xidhay ilaan wuxuu rabaa rasuulku sala allahu alay wasalam in lagu daydo yuu rabaa oo xajatun fii cumra yuu leeyahay markuu hasha korayna wuu xidhay uma ahalla haddana wuu xidhay lama staqallat bihi markii ay lama staqallat bihi cala albaydaa dhulka bannaan markay ula soo baxdayna oo isla taagtayna wuu xidhay uma markaa kadib marka intaas waxa waa axkaam muhiim ah oo tahay in la xusuusto uma markaa kadib waasala wuu socday rasuulku sala allahu calayhi wasalam sayrahu socodkiisa xataa qaruba ilaa uga dhowaado min makata magaalada maka uga dhowaado marka intaa sii socotay waxba lama waxaynin waxba lama samaynin waa la socday waa la socday ilaa fabaata wuxuu baryay rasuulku bidii tuwa meesha dii tuwa la yidhaha ogal marka intii intii makiya madiine udhexaysa wax dhacay oo laysu sheegay ma jiro dii tuwa ayaa habeenkii u hoyday uma markaa kadib dakhala maka ayuu galay rasuulku sala allahu calayhi wasalam bacda an salla alfajra markii uu tukaday salaada subax oo waqhtasala uu maydhay maka marka la geli oo idil ay markaad maka gelayso oo dhan inaad qubaysato ayaa sunno ah mar kasta ood maka gelayso oo waqhtasala qofka xaajiga ah ee muxrimka ahna wuu qubaysanayaa oo qubayska mamnuuc kama ah barafuunka iyo waxaasaa mamnuuc ka maahne barafuun ismariya markii uu xarmaday kadib waqhtasala wuu qubaystay min sabaaxi yowmi alaxadi maalin axada subaxdeedii liarbacin afar layaalin oo khalowna ka tegay min dilxija bisha dilxijo oo afar ay ka tagtay xaggana waxaa laga soo baxay isagoo dilqicda ay shani ka hadhay marka sagaal beri baa la soo socday dadkaa badnaa oo afar iyo iyo shan sagaal wey sanadkii tobnaad ee hijrada waqad qadaa rasuulka wuxuu kusoo qaatay fi ariiqi wadada thamaani layaalin sideed habeen wahiya iyadu almasaafatu lwustaa waa socodka dhexe socodka dhexe een aadna u dheerayn aadna u gaabnayn falamaa dakhala almasjida markuu masjidka soo galay rasuulku sala allahu calayhi wasalam taafa bilbeyti kacbada ayuu tawaafay waa tawaafu lquduum baa la yidhaha ama salaan waa kii salaamka salaanta tawaafu lquduum wuxuu ka mid yahay waajibaadka xaja rukni ma aha sunna wuu ka wen yahay waajibaadka xajka ayuu ka mid yahay wasacaa wuu socday rasuulku bayna asafa walmarwati ayuu socday walam yaxilla xajkiina ma furin xiraamkiisii ayuu sii watay maxaa jira muqaarin buu ahaa liannahu rasuulku kaana wuxuu ahaa qaarinan qaarin buu ahaa oo xaj iyo cumro wada qaatay sababtu usaa u yeelay waxaad qad saaqa macahu lhadya xoolihii la gowracayay hadyiga ahaa ayuu waday markii marka tawaafulquduumkiina uu sameeyey ee sacyigii bayna safa walmarwana uusa sameeyey oo uusan xiiranin uusan xalaaloobin fa nasala wuxuu ku degay markaas biaclaa makata maka xaggeeda sare cinda alxajuun meesha la yidhaah wa aqaama hunaaka halkaas ayuu ku nagaaday walam yacud uma laabanin ila tawaafi tawaafkii uma laabanin hayra tawaafi alxaji waxaan ahayn tawaafkii xajka tawaafilxaj waxaa laga wadaa uun maalinta tobnaad xaj tawaafka ah oo rukniga ah tawaafu lifaada tawaafu rukni tawaafu ziyaara tawaafu lxaj uu magacyo badan yahay halkaa marka la joogo amar buu bixiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalama wa amara rasuulku wuxuu amray man qof kasta qofkaasoo lam yakun uusan ahayn macahu aan wadanin hadyun xoolo uu gowraco oo min asxaabi asxaabtiisa ka mid a wuxuu amray an yajcaluu inay ka dhigaan ixraamahum xarmashadan hadda ay xarmadeen cumratan cumro inay ka dhigaan cumro uun ka dhigtaa la yidhaha hadda midii aada soo xajideen hadda cumro ka dhigtaa ninkii aan xoolo wadanin ninkaan xoolo wadinin oo dhan marka waxaa la faray ifraad baa la faray oo markan hore imna ama tamatuc waaye iyaanan dhihin ifraad ifraadna way tahay tamatucna way tahay maxaa jira inay cimraystaan iska xalaaloobaan iska maaragtay iska raaxaystaan kii xiran inuu xiirto kii maxaan ku idhaahdaa barafuun ismariniyo ismariyo kii xaasili xaaskiisa u tago caadi ay iska ahaadaan kadibna ay xaj harmadaan kadibna ay xaj xarmadaan oo makadooduna ay ka xarmadaan wa amara rasuulku wuxuu amray man qofkii lam yakun uusan ahayn macahu isaga hadyun xoolo uu wato uusan jirin oo min asxaabihi ka mid a an yajcaluu inay ka dhigaan ixraamahum xarmashadoodii cumratan ay ka dhigtaan oo fa yatuufu ay tawaafaan bilbeyti kacbada wa bayna safa walmarwatina ay socdaan uma markaa kadib yoxillu ay xalaaloobaan xalaalan xalaalow taaman oo dhammaystiran ay iska xalaaloobaan micnihii waxa weyaan dharkay baad iska bedelay waxaa dharkaagii baad iska qaadanaysaa caadiga ah xaaskaagii baad u tegi barafuun baad ismarin wax alla waxaa rabtaad samaynaysaa yani maxaa- qof xalaala tahay ixraamkii baad ka bixi maxduuraatu lixraam qofka muxrimka ah ee xaj iyo camre xarmaday wixii xaaraamta ka oo dhan ayaa ku xalaal kuu noqonaya fataradaduu asxaabtii marka arrintii ayaa laga yaraha shakiyey oo laga taraduday maxaa jira rasuulkuba eh, maaragtay wixii buu sii wataa xamki- xar- ixraamkiisii buu sii wataa annaga maxaa saa naloo leeyahay cosaasaa la yidhi faqaala rasuulku wuxuu yidhi low istaqbaltu min amri low istaqbaltu haddaan hore marsan lahaa min amri taladayda mastadbartu wixii aan gadaal ka sameeyey maa ahdaytu xoolahan bama soo kaxaysteenba xoolahan bama soo kaxaysteen walowlaa anna macii haddii anigu aanan wadanin alhadya xoolahan aan wada haddii aanan wadaninna la axlaltu anigu dhaydu waan iska furi lahaa waan xalaalo lahaa cumro ayaan ka dhigi lahaa xajkii labadii cumre labadii aan isdhex geliyey cumro unbaan hadda ka dhigi lahaa kadibna waan waan xaji- xajkaan xidhan lahaa markuu sidaas yidhi marka ninkii shaki ku jiray oo dhan shakigii waa baxay fa xalla waxaa xalaaloobay man dadkii lam yakun uusan ahayn macahu hadyun xoolo dadkii aan wadanin oo dhan markaasay xalaaloobeen oo cumradii ayay dhammaysteen marka xajkiina gadaal bay ka xarman doonaan wa samicuu rasuulka warkiisa ay maqleen wa ataacuu amarkiisana way u hogaansameen wa fi lyowmi athaamini marka isagoo dadkii si kastaba la kala yahay maalintaas sideedaad ayay xarmanayaan dadkii oo cumrada cumro keliyeeta dadkii cumradii dhammaystay ee xajkii iska dhaafay ee ee nusugoodii iyo xarmashadii ay soo xarmadeen cumro ka dhigayna maalintaas sideedaad bay xarmanayaan wa fi lyowmi maalintii athaamini iyo sideedaad oo midilxijati ka mid a wa huwa yowmu tarwiyati waa maalintii dhaansiga eh yowmu tarwiya wax loogu bixiyey biyo saasi ma jirine carafiya xaggaa biyo ma lahayn iyo mak- iyo iyo mini iyo waa lasii dhaansanayay nin walba weelashiisu sii buuxsanayay yowma tarwiyati maalintii dhaansiga eh tawajaha wuxuu aaday rasuulku ilaa minan mina ayuu aaday maka waa laga baxay mina maalinta sideedaad fa sallaa wuxuu ku tukaday bihaa mina aduhra duhurka iyo walcasra iyo casarka iyo walmaqriba walcishaa iyo walfajra shantaas salaadood ayuu ku tukaday khamsu salawaatin shan salaadood buu ku tukaday uma markaa kadib makatha wuxuu ku nagaaday mina qaliilan wax yar xataa talacat ishamsu ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo ilaa ay qoraxda ka soo baxdo maka kama bixin Eh, waxaan ujeedaa eh, mina kama bixin rasuulku sala allahu caleyhi wasalam markay soo baxday fa ajaaza markaasuu dhaqaaqay oo uu gudbay wuxuu wuxuu gudbay mina ayaa la gudbay xataa ataa carafa ilaa uu carafo ka yimaado rasuulku sala allahu caleyhi wasalama marka fawajada carafo wuxuu ugu yimid alqubbata teendhadiisii oo qad duribat lahu loogu dhisay binamira meesha namira la yidhaha hadda masjid baa ku yaalla masjida namira la yidhaha isagoo qubbadii rasuulka halkaa lagu dhisay ama teendhadiisii ayuu ayuu ugu yimid fa nazala bihaa halkaas ayuu ku degay oo gaadiidkii uu kaga degay oo lagu furtay halkaas ayaa la joogay goor barqina ayuunbaa la tegayaa meeshaas xataa idaa zaalat ishamsu qoraxdu markii ay zuushay oo cirka barhtankiisa ay ka zuushay oo xagga qoraxda ay u dhacday ay u zuushay ama ay u iilatay amara amar buu bixiyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam bilqaswaa'i hashiisii qaswo ahayd fa ruxilat lahu markaasaa loogu xidhay koorihii waa loo kooreeyey iyada ayuu fuulay fa ataa wuxuu yimid batna alwaadi waadiga carafa ama dooxada carafa barhtankeeda ama caloosheeda ayuu yimid waqad ijtamaca isagoo ay ku soo xoomeen ay ku soo urureen xowlahu rasuulka hareerihiisa mi-atu alfin boqol kun wa arbacatun wa cishruuna iyo afar iyo labaatan kun boqol iyo afar iyo labaatan kun waa riwaayadda ugu xoog badan ow amase arbacatun wa arbacuuna alfan ama boqol iyo afar iyo afartan kun oo min annaasi dad ah waa maalintii sagaalaad faqaama wuu isdhex taagay rasuulku fiihim dadkaas wada mu'miniinta ah khatiiban isagoo hadal u jeedinaya dadku intaa way ka badnaan lahaayeen dadku intaa way ka badnaan lahaayeene markii magaalada madiine laga soo baxayay yaa magaalada madiine waxaa ka dilaacay cudur jadeeco iyo waxsaas dad badan baa marka soo bixi waayey ee dadku intaa way ka badnaan lahaayeen wa alqaa wuxuu rasuulku jeediyey haadihi alkhudbata khudbadantada ayuu jeediyey khudbadan ayuu jeediyey sida raajixa ah xajat lwadaaca rasuulku saddex khudbo ayuu aqriyey oo mabaadida islaamka oo dhan ee waaweyn uu kaga hadlay marka waxa weeye markay qoraxdu iilatay ee hashiisii loo kooreeyey ayuu kelmadaas khudbadaasi uu ujeediyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wallahu subxaanahu wa tacala aclam